asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegiga wararka afar labaatanka sac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xilqaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hosnaa infajigan ayaa laga rabaa
ismaqa wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo sabti ay sii baxayso axad ayaana soo gelaysaa taariikhdan waxay ku beegan tahay saddexda bisha sagaalaad ee sebtembar sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareega aan kusoo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyey dagaalamayaasha al-shabaab oo xalay markaas gaadiid markaa ay ku gubeen oo ay saarnayd dad shacaba duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wax ka badan dad ka badan labaataneeyo ayaa lasoo sheegayaa in halkaas al-shabaab ay ku dileen gaarigiina markaas ay gubeen faahfaahino kala duwan oo arrintaas ku saabsan aad maqli doontaan madaxda ugu saraysa dowladda federaalka ee soomaaliya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ayaana si kulul u cambaareeyey weerarkaas waxaanu ku tilmaamay inuu yahay mid xuushnimo ah waan soo gubi doonaa saaxiibayaal qoraallo dhinacyada kasoo kala baxay dhinacyada kale oo si kulul uga hadlay cambeereen waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka hirshabelle kasoo jeeda xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ka mid ah oo caawa shir jaraad ku qabtay magaalada muqdisho dhankooda waxa ay ka hadleen weerarkii halkaasi ka dhacay iyo dadka shacabka halkaa ay al-shabaab ay ku dileen wararbixino iyo waraysiyo iyo falanqeyn ku saabsan waxay ka dhigan tahay weerarada al-shabaab ay soo badanaya ay ka geysanayaan gobolada dalka gaar ahaan hiiraan iyo galgaduud ayaan caawa barnaamijkeen kugu soo gubayn doonaa waxaa kaloo barnaamijka ku maqli doontaan oo caawa aad dhegeysan doontaan shacabka muqdisho waxa ay sheegeen in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu wax badan ku qabtay boqolkii maalmood uu xafiiska joogay waana idiin soo gubi doonaa saxiibayaal waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkeena idinku egeynaa saxiibayaal kooxa dhalinyaro ah ayaa magaalada muqdisho ka bilaabay oo loogu markaasi kor lagu qaadayo wax akhriska bulshada caasimadda waana idiin soo gubi doonaa saxiibayaal qodobbada si wix soo kordha caawa aad dhegeysan doontaan usoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen dirirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
waa hagaag saaxiibayaal habeen wanaagsan ayaan hawa idin kalahay barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraada dalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreya barnaamijkeena caawa ayaanu gudagelinaa qodobo kala duwan oo raac barnaamijka aad kusoo maqasheen ayaa inoo socda waxaase ku bilaabeynaa wararka ugu waaweyn ee gobolka hiiraan aan ka helayno halkaas oo waa berigii hore ama aroortii hore ee saakay al-shabaab ay weerar dhabagal ay ku- ka fulisay qeybo ka mid a gobolkaas oo dhaca bartamaha dalka soomaaliya kaas oo soobay khasaare aada u xoogan weerarka ayaa si gaara wuxuu ugu dhacay halka loo yaqaano afar road oo ku taalla duleedka magaalada beledweyne sida ay dadka deegaanka ay xaqiijiyeen xooga weerarka fuliyay ee al-shabaab ayaa gubay ku dhowaad toban gaari oo ay la socdeen dad shacab ah waxayna sidoo kale rasaas ay ku fureen dadkii saarnaa baabuurtaas mid kamid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in weerarka lagu dilay ku dhowaad labaatan qof islamarkaana lagu gubay toddoba gaari kuwaas oo ka baxay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan tirada ilaa imika way soo tiraysaa hase yeeshee macluumaadyada kala duwan ee halkaasi laga helaya waxay xaqiijinayaan in labaatameeyo kor ay u dhaafayaan tirada dhimashada dadka al-shabaab ee halkaas ay saa ku dileen sidoo kale waxaa qaraxyo lala beegsay baabuur kale oo gurmud ahaan u tegay goobta ay sida sida ay markaas u socdeen ama markaa goobta si ay usoo qadaan medeedka iyo dhaawacyada ka dhashay weerarkaas xaaladda ayaana ahayd mid aad u kacsan oo markaas dhinacyadu ay aad ay uga hadleen wixii ka dhacay magaalada beledweyne ee duleedkeeda gaar ahaan aagga loo yaqaano afardhood oo markaa weerarka al-shabaab ay dhabagalka ay dadka shacabka ay ku dileen mas-uuliyaddana waa ay sheegteen waxaa intaas kadib si weyn uga hadlay islamarkaana cambaariyey siyaasiyiinta markaasi qaybahooda kala duwan ee dalka madaxda sidoo kaleente bulshada rayidka ayaa si kul uga hadlay weerarkii al-shabaab dadka shacabka ay ku dileen ee markaa duleedka beledweyne ka dhacay haddii aan ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa si adag uga hadlay eh, waxa uuna ku tilmaamay inuu yahay weerar bahalnimo ah qoraal ka soo baxay filla soomaaliya ayaana lagu cambaariyey falkaas al-shabaab ay geysteen madaxweynaha wuxa uu tilmaamay in ficiladan guracan ay yihiin markaasi kuwa markaasi aan loo dulqaadan karin kana baxsan islaamnimada wadinida iyo dhaqanka suuban ay tusaale u yihiin buuri cadaawadda ay u qabaan shacabkeena birmageedada ah iyo sida ay markaasi caqabadda ugu yihiin guud ahaan horumarka dalka ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud eh, markaa sheegay dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa dhankiisa arrintaasi ka hadlay oo ku tilmaamay fal aad ugu baxsan biniaadanimada dhinaca kale madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdullaahi xuseen cali guudlaabo walaamaha ammaanka ee hirshabelle kuna deg dega iskugu yeerana wuxa uu faray in markaa tallaabo cad arrintaas laga qaado waa kuwan dhinacyada kale ee xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya kasoo jeeda deegaanada maamulkaasi galmudug oo maanta shir jaraad ku qabtay magaalada muqdisho kana hadlay falkaas ayaguna ku tilmaamay in markaas ay yihiin fal aad loogu xumaado loona baahan yahay in tallaabo la qaado si markaasi loogu fogaado khasaare kale oo ka dhasha weerarada iyo markaasi dhibaatada shacabka ay u geysanayaan al-shabaab sida ay hadal ku dhigeen xildhibaanada oo maanta shir jaraad ku qabtay muqdisho waa kuwan hadaloodeyna
bismi illahi raxmaan raxiim Eh, waxaan rabaa marka hore inaan eh, salaamo dhammaan ummadda soomaaliya meel kastay joogto bismillaahi raxmaan raxiim Ah, marka koowaad waxaan rabaa inaan tacsi u diro dhammaan eh, dadkii ehelka aan ahayn ee soomaaliyeed ee ku geeriyooday ama lagu dilay sida arxandarrada loogu dilay een, gobolka hiiraan annagoo ah xildhibaanadii ka soo jeeday deegaankaas kuna matalo een, dadka maanta dhibaatada la gaarsiiyey sannadihii lasoo dhaafoo dhanna dhibaatada la gaarsiinayay maanta caruur la laayay dumar la laayay Een, waxaan isugu nimid halkan kulan deg deg ah Een, waxaan kulankeenni ka soo baxay in een, la sii wado howlgalladii beryahan ka socda gobolka si qaasana xildhibaanadu ay u tagaan deegaanka aan ka soo jeedno ee matalno aana toos ugu qayb qaadanno howlgallada socdo annagoo abaabulayno een, garab istaagayno ka garab dagaalami doonno insha allah dadka aan matalno taasna waa matalaadda dhabta ah Een, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud een, markuu guulaystay wuxuu iclaamiyey in xildhibaan walbo ama raggaas ayaga ah oo argagixisada ah la- la- lala dagaalamo annagoo taasna ka jawaabayno oo horeyna uga jawaabnay waxaan rabnaa inaan madaxweynaha u sheegno inaa annaga fayskii labaad hadda aan bilaabayno howlgalladaas oo annagoo xildhibaano ah aan ka qayb qaadan doono dagaaladaas ka socda gobolka hiiraan ee looga xoraynayo argagixisada kusoo duushay gobolkaas sida aad og tihiin wadada weyn oo isku xirto magaalada muqdisho iyo gobolka iyo magaalada beledweyne waa la xiray geedaa ka soo baxay waxayna qayb ka tahay arxandarrada ay nimankaas shabaabka ay ku hayaan ummadda deegaanka hadda wixii oo dhan wayba soo dhaaftaba dagaal cad ayaa noo noo socdo ciddii jilicsan ayaana insha allah ayaa bixi doonto waana mar labaad mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa dowladda federaalk soomaaliya oo madaxweynaha ka yahay mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamsa waxaan ugu mahad celinaynaa garab istaagooda annagana waxaan sidoo kaleeto guwaabinaynaa dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee howlgalladaas qayb ka ah annagana hadda waa ku soo biirnay caawana go-aankeenna intaas ayaa ka soo baxday mar labaad mar saddexaad waxaan u tacsiyeynayaa dadkii halkaas ku geeriyooday ee gacmaha ka xaqdaran ay ku dileen annagana insha allah waa soo afjari doonaa waana ka aarsan doonaa al-shabaab lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiyadeeyo sida nimanka saaxiibada xildhibaanada ay hortay uga tacsiyadeeyeen falkii argagaxa ahaa ee arxanlaawayaasha ugus ay ku sameeyeen dad masaafura oo jid marayay oo ay si arxandarra ah aysan u kala reebin caruur haween oday iyo maato dadkii birmigeydada ahaa oo masaafurka ah runtii waxayna tusinaysaa inay nimankaasi jabeen oo ay liitaan dad qaadico dariiq isu bedelay oo inay dadkii jidadka u istaagaan ayay noqdeen waxaan aada u dhiirigelinayaa dhammaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ka qaybgala gobolka hiiraan oo cashir lama iloobaana u dhigay laba isbuuc ka hor iyo ciidamada u dhaqdhaqaaqa deegaanka gobolka hiiraan lagu magacaabo macawisleyda oo ayaga laftigooda aad iyo aad god kasta ay galaan kala baxa sidaad maqasheen xalay saqdii dhexe markay gubeen baabuurtaas oo dadkii ay laayeen isla markii waxaa kusoo dhaqaaqay ciidamadaas macawisleyda ah oo baabuurtii oo gubanaysay iyo dadkii oo la laayay kor yimid haddana saasay tahay waa waayeen meelay ka baxeen iyo meelay galeen runtii meel walba ay galaan waa lagu baacsan doonaa waana laga daba tegi doonaa mana laga hari doono waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan khaasatan gobolka hiiraan aan u sheego dadkaas arxanlawayaasha ah malaha walaal malaha waalid malaha ehel qaarkeen guryaheennaan ku haysanaa waa naqaanaa meeshay joogaan waxaan rabnaa in dowladda iyo ciidamada kala duwan loo sheego meel walba ay joogaan dadkaas waa cadow islaam maaha islaamkay la diriraan nolosha biniaadamkay kasoo horjeedaan waxaan rabnaa in qof kasta uu ogyahay qofka guriga ka degaayo qof kasta uu ogyahay qofka xaafadiisa kusoo kordhay qof walba uu ogyahay qofka maqaayadda uu subaxii tago ka quraacanaya ama raba inuu dhulka xaaqo haddaan lala shaqaynin dowladda haddaan lala shaqaynin ciidamada amniga nimankaas mar walba dhagar bay maleegayaan waxaan rabnaa in shacabka hooyooyinka gabdhaha walaalaha wiilasha dhallinyarada isboortiga cid walbo ay soo aragto cid allaale iyo ciddii ku cusub xaafadooda deegaankooda dadkaana dadka umaba ekaba waa dad dhigicaba waa dad ayaga dhan duurjooga waa animals uma eka dadka caadiga waa garan karta xaafadaada markuu kusoo kordho waxaan rabnaa inay shacabka la shaqeeyaan dadka deegaanka waxaan ballan qaadaynaa annaga maadaama aan nahay xildhibaanadii matalaya dadkaas deegaanka inaan imaan doono oon ka barbar dagaalami doono hogaamini doono ciidamada isaga xoreynaya dadkaas arxanlaawayaasha wakhtigoodii waa dhammaaday waa dhow yahay meel dheer ma jiro insha allahu tacaala maalmaa u dhiman ma badna waxaan rabnaa in si wada jira dhammaan gobolka hiiraan nimankaas laysaga saaro gobolada dariska ah ama maamul goboleedyada dariskaah sida galmudug iyo koonfur galbeed waxaan rabnaa in maamulada laftigooda ay ka shaqeeyaan deegaamadooda aysan u ogolaanin in nimankan argagixisada ah ay si xor ah ugu dhaqdhaqaaqaan gobolada kale ay mid walba midka kale ka taageeraan walaalayaalow si wada jira ayaa looga adkaan karaa maanta gobol keliya hadduu la dagaalamo nimankan opportunity haystaan waa in wadooyinka ay maraan laga xiro waa in acceska ay leeyihiin iyo siday dadku u dhex maraan meel walba laga gooyo waa in laba meel isku sheegta la waayo nimankan wakhtigooda waa yaryahay waxaan rabnaa inaan dhammaystirno insha allahu tacaala maalmaha soo socdana gobolkii hiiraan waa laga dhammaystiri doonaa hadeertaana ku dhufoo ka dhaqaaqay bilaabeen iyo jidgooya qaadicul dariiqnimo wixii islaamka uu diiday ayay hadda bilaabeen inay ku dhaqmaan waadna aragteen dadkay maanta laayeen caruur iyo haween iyo dad ganacsata oo jid marayay inay jidku istaagaan ee la dagaalamaan ciidamadii dagaalamayay waa yaqaanaan meeshii laga soo kacsaday yaqaanaan teedaan iyo maxaas iyo dhulkii laga soo furtoo dhan waa awoodi waayeen inay ku noqdaan inay dadka jidadka u istaagaan ay taagan yihiin waxaan rabnaa in dadkaas si wadajira looga saaro dalka dhammaan meel walba ay joogaanna laga soo saaro aysan helin meel gabaaday ku gabadaan waa kala hadalnay dowladda federaalka waxayna ballan qaadeen inay si dhaqsaa u gaarsiin doonaan wax walba oo ay u baahan yihiin dadkaas deegaanka iyo ciidamadooda iyo maamulka meesha joogaba insha allahu tacaala annagana waa idiin imaan doonaa qaybna waa ka noqon doonaa abaabulka socdo iyo gulufkan laysaga xoreyn doono nimankan arxanlaawayaasha ee ugus waana soo dhowayaa wakhtigooda insha allahu tacaala hala dulqaato si wadajirna nimankaas aan ula dagaalanno aan isaga xoreyno insha allah amaa bacdo marka koowaad waxaan rabnaa inaan tacsi wada jir aan u dirno dadkii masaakiinta ahaa oo shacbiga ahaa oo iyakoo musaafur ah guryahooda iyo danahooda adduunya qabsanaya lagu dulmiyo wadooyinka ay marayeen dhibaatadaasoo xaqiiqdii ummadda soomaaliyeed meel walbay joogtay taabatay gaar ahaana anakana si gooni ah noo sii taabatay maadaama aan nahay dadkii aan mas-uul u ahayn oo aan matalaynay xaqiiqdii tacsidaas ayaa marka kooda rabaa inaan hawada u maray eheladii qaaska ahaa ay ka geeriyoodeen insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka rajaynaya dhiigooda inuusan ilaahay dayacin shuhada ayay ahaayeen laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in dhiigoodana ummadda soomaaliyeed u noqon doona farad waxaana rajaynaynaa ficil dhab ah in laga celin doono taa kadib maanta waxaa kulan deg deg iskugu yimid xildhibaanada deegaan doorashadu tahay gobolka hiiraan oo xaqiiqdii ka arrinsanaya arrimahaas dhacay kulankaas aad ayuu muhiim u ahaa maadaama dadkaynu ay xaalad adag ay ku jiraan dagaal sidaa ogtiin dagaalkan wejigiisa koowaad wuxuu ahay weji guul ku dhammaaday wixii xalay dhacayna waxay shufto wadada u gashay dadka meeshii hadda dhibaatada ka geystayna ma ahayn meel ay iyaka ka talinayeen waxay ahayn meel ay si dhuumaalisi ah ay u soo galeen dhuumaalaysina meel walba soomaaliya ka mid ayay ku dhibaateeyaan waxaana ay tilmaam u tahay ama tusaale u tahay inay wakhtigooda dhacyo gabagabana ay yihiin intaa kadib maanta shirka kulamadeena waxaa ka soo baxay in dagaalkaas lasii laba jibaaro waxaa kaloo kulankeena ka soo baxay annagoo la xiriirna madaxda dalka ugu saraysa hadday ahaan lahayd madaxweynaha iyo hadduu ahaan lahayd ra-isul wasaaraha jamhuuriyaddaba dhammaantana maaragtay in dagaalka wejigiis labaad la dedejiyo dadkaasna gurmud deg dega loo fidiyo abaabulkaasna maaragtay si xooggan loo galo waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed in guud ahaan aan halkan ugu faadaysta baaq aan ugu diro dhibaatada maanta hiiraan ka taagan dadka reer hiiraan dagaalkaas iyo dhibaatadaas iyo waxa loo gumaadayo ujeeddo kale ma ahan in ay diidan yihiin in la gumaysto waay ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay meel walbaad joogtaan maanta fursad ayaa taala cadowga uu jilcan yahay dhibaato fara badan ayaa gaartay wuu nugul yahay wuxuu bilaabay inuu laayo caruur iyo dumarka inuu laayo ayuu bilaabay siduu awalba u laayin jiray waxaan leenahay fursadda aan ka wada faa'iidaysanno dadkayga reer hiiraan waxaan leeyahay oo gaar ahaan dadka aan matalno deegaan doorashadooda deegaan maaragtay aan mas-uulka ugu nahay dowladda dhexana walaalayaal waddada noo furan waa dagaalkaas keliya inaan hore ugu sii soconno waddo kaloo noo furan ma lahan guul aanan dad u dhimanno lama gaaro gobonnimo aan dad badan u shahiidan lama gaaro waxaan u qaadanaynaa insha allahu tacaala inta dhimatana ilaahay baan u weydiinaynaa janno waxaan usii qaadanaynaa keliya inaan hore usii socono waxaan rabnaa dagaalkaas inaan maaragtay guud ahaan awoodeenna mideyno fikirkeena mideyno iyo xoolaheenna mideyno maanta ma joogna xilli aan lagu hena wax kale aan mataqaanaa falafalaq kale ma samayn karaan waddada inoo furan waa inaan dagaalanaa keliya aad iyo aad ayaan
dhinaca kale waxaa ka hadlay oo arrintaasi kula loo cambaareeyey xildhibaana daa'ir amiin jeeso oo dhankiisa kamid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya isaguna ku tilmaamay in falkaas uu yahay mid biniaadnimada ka baxsan loona baahan yahay in shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan ay isku tashadaan islamarkaana ay iska dhiciyaan al-shabaabka markaa dadkooda lahayn isagoo hadalkuu dhigay
ina lilaahi wa ina ilaahi raajicuun ina lilaahi wa ina ilaahi raajicuun maanta waxaa dhacay masiibo madow nimanka dhagarqabayaasha ahay oo masiibada ahay oo ummadda somaliyed dhibaatada ku hayay oo looga adkaaday gobolkan howlgalka ka jiray ayaa waxay mataqaanaa falcelin ka sameeyeen dadkii shacabka ahay waxay baabi'iyeen dad shacaba oo mataqaanaa magaalooyinka beledweyne iyo maxaasisaga gooshayo safar ahay waxay baabi'iyeen gaadiidkoodii dhimashadu hadda ilaa iyo mataqaanaa goobtii wax ka dhacay inta ku dhimatay waa sagaal iyo toban dhaawacuna mataqaanaa waa adigu ilaa saddex qofooda la helay laakiin dadku qaraxu la kacay qaarkood lama helin hilbahoodii number la soo qayaxi karo oo la sheegi karo hadda media weli kuma hayano dadku waxaa lagu sameeyey saddex baawur meyna u dhigeen ilaa sagaal baawurna waxna way qoteen waxna way gubeen
wadada u dhaxaysa degmada beledweyne iyo degmada maxaaseed jidka isku mara xalayta ee gumaadka ba'anigu geysteen ayaan halkaan uga tacsiyeynaynaa ilaahayga weynaa subxaana wa tacaala ay kuwii dhintana inuu jannatu firdowsa ka waraabiyo kuwa dhaawacaana ilaahay u boogadhay waxaan halkan ka cambaaraynaynaa nimanka argagixisada ah cadowga ah arxanlaawayaasha ah oo aad dareemi kartaan inay cidi u naxariisanayaan ayna jirin oo aad gara kartaan dadkay la noolaayeen muddada badan xitaa ay gumaad gaara u sii geysanayaan hadda dhulkii ay joogeen ay muddo badan joogi jireen oo ceel la helay darow nuurfanac baardheere booco in dadkii shacabkaha intay isku keeneen ay laaynayaan ay berberaynayaan waa wax laga naxo annagu waxaan aaminsannahay soomaali haddaan nahay qofkii nin ku dil nin baa loo dilaa waa takanadiis shabaab waa inay u dhintaana falka ay geysteen ee ay ka geysteen muxuu ahay dhulkaas miiga ah inaa lilaahi waa inaa ilaahi raajicuun waxaan halkan tacsi ugu dirayaa dadkii bermageyada ahaa ee rayadka ahaa ee ay shabaab ku xasuuqeen meel u dhexaysa maxaas iyo magaalada beledweyne degmada maxaas iyo magaalada beledweyne dadkaasi waxay ahaayeen dad enisidinti ah ciidan ma aheen macaawisley xataa ma ay ahayn dad ganacsataa oo baabuurtooda raran tahay ee ay laayeen waaye shabaab waa cadowga ummadda soomaaliyeed wax cad waaye waxyaabo badan oo tusaalooyin ah ayaa jira oo inay cadowga ummadda soomaaliyeed yihiin caddaynaya waayo mar haddii dadkii rayidka ahaa nimaan qori wadanin oo aan kula dagaalaynin ee aad ku dhex nooshahay si loo cabsigeliyey dadka kale si loo cabsigeliyey dadka kale in loo laayo diinna ma aha dhaqan soomaaliyeedna ma aha mid muxuu ahay shabaab ay ku sii waarayna maaha insha allah shabaab waa layska qabanaya shacabka soomaaliyeed dadkoodii la laayay aabayaalkaas la ogoonteeyey ilmahooda haweenkaa asaga loo saaray waa loo aari doonaa insha allah arinta kaleoo aan rabay inaan ka hadla waxaa weeye dowladda federaalka ah walaalayaalow dadkaa hala caawiyo saanadaha lala gaaro ha la caawiyo waa inay gacantiina ay gaadhaa waayo waxa loo dilaayo waa garanaynaa intii yaroo mas-uuliyiinta dowladda ay meeshaas tageen waayo waxa dadkaas loo laaynayo si ayna dad dambe idinku imaadin waan idiin cabsigelinaynaa waayo marka qofkii magacaaga iyo muxuu ahay rabitaanka dowladda daraaddeed loo dilaayo waa in la caawiyaa waa in la caawiyaa oo ay gacantiina gaadhaa waxay u baahan yihiin biyo oo ceelash waa laga duugay waxay u baahan yihiin raashiin waxay u baahan yihiin ganacsiga waa laga joojiyey waad arkaysiin waxaan runtii aan dhaliil weyn ka qabaa sida wax loo maamulay intaasoo baabuure markii laisku daraayay dhulka dhul lagu dagaalay ou yahay waxay ahayd ciidan gardaadiye oo ka difaaco in lagu daro oo nabad lagu geeyay ahayd orda raashiinkan qaata orda ganacsigan qaata geeya meel oo lagu dagaalamay oo muxuu ahayd loo jeeday inay go'doon ku jirto loo jeeda in biime intaas la-eg lagu sameeyaa runtii aadaan uga xumahay dadkii dhintay sabar iyo iimaan allah naga siiyo arrintan waa inaan isku duubnay aan u wajahnaa reer hiiraan haddaan nahay reer hiir shabeelle haddaan nahay waa inaan isku duubnay aan u wajahnaa reer hiiraan guud ahaan reer hiirshabeelle waa inay isku duubna ay u wajahaan arrintan oo aanan aan la dhihin ree dhinacaasay ku dhacday iyo dhinacaanay ku dhacday runtii arrin aad u xanuun badan waaye in maanta raggii dadkii eh, muxuu ahay hambowlaha ummadda soomaaliyeed u ahay oo ganacsatada ahaye ee dhulkaas eh, muxuu ahay abaarta ay hayso waxooda u baacsanayay in la laayo runtii wax laga xumaado waaye wax laga xumaado waaye qof kasta oo reer hiiraan ah qof kasta oo reer hiiraan ah meesha uu joogo waa inuu dareenkiisa eh, muxuu ahay uu dareemaa xanuunkaas waa in muxuu ahay dadkaas annagu waxaan aaminsannahay soomaali haddaan nahay qofkii nin ku dil nin baa loo dilaa waa takanadiisa shabaab waa inay u dhintaana falka ay geysteen ee ay ka geysteen muxuu ahay een, een, dhulkaas miiga ah oo aan maxaasna ka tirsanayn hiiraanna aan baldoyna aan ka tirsanayn oo runtii een, een, dhul iska duur oo laiska maraayay oo nimaanan hubaysnayn asmaraay runtii wax laga xumaado waan idin tacsiyeynayaa dadkii ilmihii agoontoobay iyo dadkii dadkooda la laayay iyo dadkii hantidooda ay meeshaas ku gubatay intaba waa ugu tacsidaynaya waa ka xumahay inaa lilaah waa inaa ilaahi raajicuun wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hooyo qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda salaamu calaykum hallow kabtan saleebaan idheh nabaday covid sagaaliyo toban aan aragnoo farriin ka timid ruux wareersan waa faadumo oo reer hargeysaa waxay leedahay kabtan saleebaan salaamu calaykum sideen ku ogaan karaa inuu qof saaxiibkay runa yahay ama uu iska dhigayo faadumo iyo qof wal oo maqlaya hadalkayga way fududdahay taasi markaad aragto qofka kugu xiga u fiirso haddii qofkaasi kaa joojiyo inuu aad kuugu soo dhowaado marka waa saaxiibkaa runa waxay ka fikerayaan badqabkaaga haa sababtoo ah arrintani waa mid ka mid a hababka ugu wanaagsan ee la isaga ilaalin karo coronavirus waa in ugu yaraan hal mitir laga fogaadaa dadka kale markaa fayrasku uma gudbayo qof ilaa qof kale oo cudurka qaba ama aan qabin miyaanu saaxiibkaaga run ahi samayn doonin wax kasta oo loo baahan yahay si loo hubiyo inaad caafimaad qabtid oo aan lagaa helin dhibaatadan ka taxadir kuwa aad kuugu soo dhowaanaya xiliyadan xusuusnowna waxa kabtan salaabaan ku leeyahay halow rajo baibai covid sagaaliyo toban fariintan caafimaad waxay kaaga timi b b c mediya action iyadoo qaybka mashruuca isbahaysiga nadaafadda iyo beddelka dabeecadda oo ay taageerayaan xafiiska caawimaadka ingiriiska iyo unilifa
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kortago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koretiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qaba dalsan radio
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida ku cad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cuduud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudbun in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalba oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dijitaala subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doktor cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amiira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre dhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horreysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdegsiimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa xataa xataa xataa xataa tuulo kasta oo ka mida caalamka oo dhan taaka taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haantu oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir isla markaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso western union haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagugu xawilayo waa hal dollar adigoo muqdisho jooga western union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasta dalalka kale ah kanada denmark finland faransa germany itali griiga malta netherland norway romania rushia imaaraadka carabta sweden switzerland ingiriiska iyo maraykanka xawaalada western union waxa ay xarumo ku leedahay magaalada muqdisho waxaana ay ku kala yaalaan xaawataako maka almukarama iyo eeraboorka muqdisho haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir taleefanada kale ah eber lixal shan siddeetan iyo saddex lixdan iyo labo soddon ama eber lixal sideed eber eber siddeetan iyo labo labaatan iyo shan hamugaan western union
simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxidhigaho salka waan dhigtay haye barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha shirkadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba kuntan iyo afar ama eberle xal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshee adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaa in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka
qeybihii dhexe barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ayaan isa soo gaarnay saaxiibayaal dalsan ayaad nagala socotaane shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen aragtidooda ku aadan boqolkii maalmood uu xafiiska joogay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxyaaba uu qabtay waxa ay ay qaarkood sheegay in wax badan uu ka qabtay shaqooyinka muhiimka ee loo baahnaa intuu xafiiska joogay boqolkii maalmood halka kuwa qaarkoodna ay dhalilada u jeedeen kuwaan qaar ka mid a oo markaa dalsan la hadlay
dalkeenna hadda waa dal soo koraayo kaasoo u baahan waxyaabo fara badan oo ka mid ah inuu helo amni dhammaystiran uuna helo siyaasad saxan taasoo oo ku salaysan sinnaan cadaalad iyo hofnaan ifafaallada ii muuqato madaxweyneheenna xasan sheikh waxaan rajaynayaa inuu ka soo bixi doono kaalinta iyo howlaha loo idmaday ay shacabkan ka sugayaan haddana waxaa inoo muuqda ifafaallo wanaagsan howlgallo ayaa jira isdabajooga oo socda kuwaasoo lagu cayrsanayo laguna bacsanayo dadka nabaddiidkaha iyo kuwa waxyeellada u geysta maatada shacabka ee, dadka ka dhaca moobeellada iyo waxaas waxaana loogu magacdaray samakaab waana howl aad ugu faraxba- ugu faraxsannahay oogana maqsuudnay ee, arrimaha siyaasiga ee caamkaa safirrada madaxweynaha uu aado kolleyba safar walba uu aado waa mid ku qotoma een, qorshe iyo socdaal marka hadduu alla kuu roon yahay qorshaha madaxweynuhu hadda uu ku wado siyaasadda waa midaan la dhacsannahay shacab ahaan waana ku taageersannahay wax kasta oo sama ah uu noo horseedo wixii khaldamana waa bin'aadan wax wuu khaldi karaa wixii uu khaldana waxaan filahayaa inay siyaasiyiinta dhiggiisa ah oo la shaqada ah ay la saxaan waxaan leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud boqolkii maalin oo xafiiska jooga wax badan u qabsoomay waxaa ka mid ah safaradii uu aaday siddeed safar oo uu aaday international iyo saddex safar oo uu aaday gobollada Ee, sideedii safar oo uu aaday internationalka waxaa ka mid ahay een, safarkii eritrea oo ku aaday ciidamadii maqnaa shantii kunoo ciidanka ahay oo maqnaay oo madaxweynihii hore ee farmaajo oo meesha uga tegey oo dib u soo celiyey madaxweynihii ee, oo dhallinyartii maamooyinkii oo dhowr sano oo loo jawaabin oo madaxweynihii hore ka aamusay oo wax jawaab oosa siin madaxweynaha uu soo celishay mudnaanta koowaad uu siiyey oo ka hadlay markuu kaambeynka ku jiro ama oo xilka isku sharaxayay madaxweynenimada oo ka hadlay mudnaanta koowaad uu siiyey ay ka mid tahay waxyaabaha kale oo mudnaansi waxaa ka mid ah inuu oo, dunida heshiis nagala dhigay oo dunida heshiis nagala dhigay ay ka mid tahay in ganacsigii oo, ee, kenya uu soo celishay oo inaan isdha- isdhaafsanno maalgashi aan sameysno in fiisaha oo ee, arrival aan ku qaadan karno waxyaaba badan oo soo celishay ka mid yihiin isku socodka magaalada oo furay waxyaaba badanaa ka mid ah gobollada oo abaa- abaaraha waddanka uu ka jiro oo arkay xaaladda waddanka uu ku sugan yahay inuu waxyaaba badan uu sameeyey haddan ka badan aan ku sugayno hadduu hal sana madaxweynaha uu suu joogo aan ku sugayno horumaro badan ay ka mid yihiin inuu soomaali heshiisana aan ku sugaynaa maadaama uu dunida heshiis ka dhongla dhigay markaan waxaan ku sugaynaa doom soomaali heshiis aan ku sugaynaa boqolka maalin ku xigta insha allahu tacaala waxaan aaminsanahay in madaxweynaha u qabsoomeen waxyaabo badan een, boqolkii maalmood uu joogay waxyaaba u qabsooma waxaa ka mid aan dhihi karnaa een, inuu bushaaraadka een, sha- een, shaqa- sha- shaqaalaha iyo askarta inuu bixinayay wakhti hore waxyaabaa kaloo qabsooma waxaa ka mid ah een, heshii- heshiisiinta dadka Een, waxaa kaloo- waxyaaba kaloo ka mid waxaa ka mid ah een, inuu ciidamada iritiri jiray oo xoogaa oo maxaa lahay uu fududayn barnaamij karo ku jiro insha allah mar dhowna uu uu keeni doono ciidamadaas waxaaba kaloo waxaa ka mid ah isaga in isku socodka magaalka inuu xoogaa uuna uu fududeeyey marka waxaan aaminsanahay in process kasoo bilowdo insha allah safarada horta oo gale waxay tahay qaar waxaa jira dalal oo dalka khilaaf afartii san saddexdii san lasoo dhaafay khilaafyo ay ka taagnaayeen marka khilaafyadii siyaasadeed ee dalka dal- ee dalalkaasi ka dhexeeyey ayuu dib u soo celinayay oo diblomaasiyadda xiriirka u dhexeeyey marka waxyaabay u weyna u baxtaasi eed waxqabadyada kale iyagana dalalka kale oo u bixi doona iyo waxyaabaha kale heshiisyada dambe oo suga lakiin hadda waxa ugu weyna u baxay dalalkaas u booqda ayaa waxay eed in een, een, isfahan waagii iyo dagaalkii soo dhex maray sanadihii inuu dib u heshiisiiyo hadda waxaa ka mid ah elatarey oo kale maamooyinkai ar- ee- ee ka maqnaayeen ee, ciyaalkoodii nolol iyo geeri aan lagu haynin hadda waalidiintii qalbigooda u qabowday maadaama ee xog dhammaystiran laga soo gudbiyey in ciyaalkooda ay nool yihiin aysan dhibaato qabin ee, ee dowladdii ee, ee, ee, u dhammaatay yani waalidiinta wa- waalid hadduu cunugaaga woo dhinto lagu dhaho waa ur qaboobaysaa hadduu wuu nool yahay lagu dhaho waa ur qaboobaysa laakiin cunugaaga dhimasho iyo geeri aan ku hubin dhibaatadeeda ay leedahay marka hadda markii ay maqleen warkaasi farxad leh yani waalidiintu way ku farxeen marka een, een, safaradaasuu u baxay waxyaabaa laga faa'iido waxyaabahaasaa ka mid ah insha allah safaro kale iyo dalal kale aadistooda iyo faa'iido badan insha allah waan ka rajaynayna maalmaha soo socda hadduu ilaaha idmo horta isbeddel badan aan rajaynayna horta inuu dhaco teeda kale madaxweynaha waxaan rajaynaynaa waxyaabo badan aa laga filaa inuu inuu xalliyo Een, waxyaabo badanna wuu xaliyey sida xoogaa inkastoo hadda amniga oo kale maasha allah wax dhimo jiro magaalada Een, amnigeedu wuu xasiliyey inkastoo micnihii dadweynaha oo ku badnaay in wax la dhaco kale sida in wax la dilo xilli habeenada iyo xilliyada dambe camal inkastoo haddana uu amro badan soo kordhiyey madaxweynaha haddana waxyaabo badan oo qabtay oo muddo yarna oo xilka hayo madaxweynaha boqolka maalmood oo xafiiska joogay wax badan oo qabtay marka waxaan isleeyahay arrimaha dibadda dhaqaalihii waxaan isleeyahay adduunyadoo dhan mataqaanaa ka soo qaraabtay bangigii waa buuxaa ee madaxweynaha mataqaanaa maaragtay in lala shaqeeyo oo lala qorsheeyo oo wasiirada maaliyadda oo mataqaanaa maaragtay hadda la leeyahay waa diideen inay la shaqeeyaan oo ay la qorsheeyaan oo ay bala- balaanka la sameeyaan ayaan ugu baaqayaan
dhinaca kalena haddii aan eegno dhallinyarada markaasi dhalinyaro ku nool magaalada muqdisho ayaa bilaabay in ay markaas ay olole ay sare ugu qaadayaan wax akhriska dhalinta caasimadda ku nool ee magaalada muqdisho oo halkaas ay sheegeen in markaa ay tahay waxyaa u muhiim ah oo loo baahaya in lagu soo kordhiyo dalka isba cabdishire ayaa la kulmay dhalinyaradan oo warbixintan ka diyaariyay
iibso buug oo hel kafee bilaasha ama saacad kirayso haddii aadan awoodin inaad iibsato waa ololo wax akhris oo bishii shanaad ee sanadkan ay bilaabeen koox dhallinyaraa oo la magac baxay dheef mar waa shaqo abuur marna waa faa'iido bulsho si sare loogu qaado maskaxda iyo wacyiga bulshada loona badiyo wax akhriska ilaa laba kun oo buug oo isugu jira taariikhdeenna diinta dhaqanka iyo suugaanta fanka iyo jacaylka ayay geeyaan ilaa saddex meeradood oo ku yaalla caasimadda muqdisho si ay uga faa'iidaystaan dadka macaamiisha ah ee taga goobahaasi dadkii markii goobaha noocan oo kale ay wada fadhiyaan eh, awal awal hore qofku markuu uu meel buu ku akhrisanayo oo kale waxaa jirta in la yidhaahdo eh, aad loo eego oo la yidhaahdo laga sii gudbo oo kale wax weyn aan laga soo qaadin laakiin hadda waxay maraysaa heer ah qofkii buug akhrisanaya oo la arko in mataqaanaa loo yimaado la yidhaahdo buuggan ciwaankiisu muxuu yahay xagee ka soo gadatay in information noocaas oo kale laga qaato waxaan hiigsanaynaa waxa waaye in buugta qiimo jaban lagu heli karo buug eh, wanaagsan oo mataqaanaa dadka anfacayana eh, aan aan eh, goobaha eh, eh, bulshada ay isugu timaado aan keenno
wakhti badan oo dhallinyaradu ay ku lumiyaan sheekada iyo fadhi ku-dirirka ayaa la rumaysan yahay in haddii ay ku bixin lahaayeen wax akhrinta ay wax badan ka bedelmi lahaayeen wacyigooda wakhtigu waa wax ugu qaalisan oo ruux kastoo bani aadana uu haysto wax akhrintuna waa mid ka mid ah helinnada aqoonta loo doonto ma aha wax sahlan in goobihii fadhi ku-dirirka ee dhallinyarada si sahla loogu bedelo goobo aqooneed oo dadku ay wax ku akhriyaan si kor ay ugu qaadaan cilmigooda ama aqoontooda tanina waa sheekadeenna maanta dhallinyarada inta badan isugu yimaada goobaha noocaana ayaa saacado badan kiraysta buugaagta halka qaarkoodna ay gataan si tani ay dhiirigelin ugu noqoto ololaha dhallinyaradana ay ku rabaan inay ku bedelaan wacyiga bulshada
Een, dhallinyaradani maadaama meeshaad joogto ay kuugu imanayaan goobaha kafeteriyooyinka specially een, halkaasoo dadku ku badan yihiin waxaan is odhan karaa way ka bedeli kartaa Een, dee maybe malaa wahsi baa inagayna dilo intaad buug doonanaysa waxaas eh, ayayna ka wahsanaa laakiin een, wax akhriska kor bay dhallinyaradan u qaadeen hadday sii jiraan oo ay sii joogaan Een, waxaa jirta kelmad ingiliisha oo leedahay the more you read the more you get Een, haddaad wax badan akhrisaa wax badan baad helaysaa ama aad ogaanaysaa Ee, runtii qofkeen annaguna hadeer waxaan akhrinayno waa af soomaali waana luuqadeena hooyo markaad akhrinaysid oo aad fahmaysidna runtii aad baa ugu farxaysaa annagana aad baa ugu farxsannaa runtii inaan helno barnaamij noocan oo kale ah waana rajaynayaa in gobollada soomaaliya oo dhan in la geeyo barnaamijkan oo kale kuwa wax akhriya waa kuwa wax hogaamiyo marka dhallinyarada barnaamijkan wada waxaa leeyahay waa mahadsantihiin hore u socda ha niyad jabina waa idin garab taagannahay maqaayad walba iyo meel walba idinku aragna idinkaa mudan kuwa loo istaago madaxa loo salaaxo loo mahad celiyo galabta dhan saacado bana- badanaa halkaa fadhiyey waxba ma faa'iidin waa iska sheekeynay shaha baa cabayay laakiin wakhtigaa idinkeeda aragnay wax badanaa faa'iidnay
maadaama bulshada soomaaliyeed badankood lagu tilmaamo dad hadal iyo howraar isugu gudbiya fariimaha weligoodna ka dhigan jiray isgaarsiin oo aan wakhti badan gelin wax akhriska ayay taasi beddelkeeda dhallinyaradani markii ugu horraysay bilaabeen in baraha internetka ay ku baahiyaan bugaag duuban oo ay codeeyeen waxyaabahan samayno waxaa ka mid ah eh, qofkii aan hadda awoodeyn oo kale ama aan gar aqoonin sidaan wax loo akhriyo oo kale waxaan samaynaa annaga adeegga ugu weyn aan qabanno waxaa ka mid ah inaan samayno audio book aan samayno ilaa hadda waxaan samaynay saddex buug baa samaynay saddexdaa buusna mar dhow ay hawada soo galeen laakiin trailerkooda waa soo saarnay marka eh, qofkaas oo kale audio buuggaasu iska dhegaysanaya isagoo magaalada jooga
yuusuf cabdishire wararka dalsan muqdisho
dhinaca kalena ilada bilaal bulshaabi oo caan ka ah barta tiktoka loona yaqaano oo madaxweynaha tiktoka oo xalay ku xubaysan ee ku dhaawacay magaalada muqdisho oo markaa xaaladiisa caafimaadna lagula tacaalay mid kamid ah isbitaalada ku yaala muqdisho ayaa iladiisa waxa ay warbaahinta ka codseen markaas ilaha amaankaba in baaris lagu sameeyo falkaas markaa cidda ka dambeysay
meel maqaayadoo fadhiyey Een, waa lagu imaaday weliba qayb sare inay aheedaan jeclahay saddex baalootaa lagu gamay walaahi dad dhallinyaro oo nin iska bulshaabiyo social oo iska ahaa ummadda ma dhibaateeyo I d- I don't know waxaa eh, ilaa is saddex baalood iskaga gamay
saacaddu markay ahayd abbaara sagaalkii fiidnimo waxaa magaalada muqdisho lagu dhaawacay bilaal bulshaawi oo inta badan soomaalidu u taqaano madaxweynaha tiktok aadna eh, markaasi u isticmaalo ay dadku ugu yaqaanaan eh, baraha bulshada gaar ahaan eh, barta tiktok ay soomaalidu ku wada kulanto Eh, waxa uu ku jiray markii la dhaawacayay mid ka mid ah maqaaxiyaha ku yaala magaalada caasimada ee muqdisho waxaana dhaawacay sida la sheegay kooxo markaasi bistoolado ku huwaysan oo aan heebtooda la garan Eh, waxaana markaasi la fadhiyey eh, wararka qaar sida aan ku helayno wiil ay saaxiibo yihiin durbadiiba waxaa loo soo qaaday eh, isbitaalka digfer ee magaalada muqdisho oo hadda ku jiro Eh, waxaa sidoo kale ehelkiisa oo inala waramay ay inoo sheegeen in xaaladiisa caafimaad caafimaad ee sidii hore ay kasoo hagaagayso oo hadda lagula tacaalayo isbitaalka ee digfeer ee magaalada muqdisho Ee, walaalkiis waan daqiiqada ka hor wareysanay ayaa ugu horeen waxaan wax ka weydiinay sida xaaladu ay ahayd iyo qaabka falkan uu ka yimid iyo halka uu jooga marka ay dhacdadan dhacaysay cabdiqaadir waxa gaaray horta waa wax yar laakiin qaabkay wax u dhaceen aniga goobjoog uma ahaynin Een, waxaa waaye waa lii soo sheegay inuu dhaawacmay dhowr xabad inuu ku dhacda marka hore lii sheegay xaal qofka inuu doomiyihiisa joogin waxaa waaye wixii rabaa loo sheegayaa soomaalidana wixii wixii say rabaan wax iskaga qaada laakiin xaaladiisa hadda waa boqolkiiba boqol way fiican yahay Een, qadar yar ayaa gaartay Een, wax u qoran ayayna ahaayeen Een, ma dhaheyno maxay u gaartay yaa geystay laakiin muhiimaddu waxay tahay walaalkeen in oo hadda uu wanaagsan yahay wixii ka ho- wixii kaloo tilaabaan laamaha amniga shaqo ku leh marka insha allahu tacaala xaaladiisana waa boqolkiiba boqol Een, taas ma ogaan karno Een, marka taasna waxay u taallaa een, magaaladan dadka amnigooda maamulka u haya u taallaa Een, meel maqaayadoo fadhiyey Een, waa lagu imaaday weliba qayb sare inay aheedaan jeclahay saddex baalootaa lagu gamay Een, meesha uu joogana waa area oo seefa inta badan sida soomaalida dadka muqdisho jooga u yaqaaniin laakiin allah wa- allah seef naga dhigi karee xaaladiisa laakiin walaalkii alxamdulilah waaye duca keliya uu naga rab- nooga baahan yahay hogaalkiisa waa taam waxa ku dhacay iyo wixii lala rabaynay alxamdulilah waa kaafii kala dheeri wallaahi dad dhallinyaro oo ni- iska bulshaab iyo social oo iska ahaa ummadda ma dhibaateeyo I d- I don't know waxa ilaa is taxabad loo iskaga gamay marka ti- khalaas marka alxamdulilah ma qofka kale xab- wa- geeska loo fadhiyay xabadda saddexaad aa u gudubtay cajirka u dhacday marka yarkaas aad u daran allah ha cafiyo yar guri la degin oo ahaayo asiga coshomalis ay ahaayeen marka xaaladiisa ale hadda waa waxaa ka sheegna waa dembi waayey dembireef allaa warigo qadira un ku dhacday khalaas alxamdulilah
markii aad fiiriso agagaarka isbitaalka digfeer aad ayaa loo soo buuxdhaafiyey waxaa sidoo kale halkan ku sugnaa ehelka bilaal bulshaabi oo soomaalidu inta badan ay u taqaano madaxweynaha tiktok iyo sidoo kale dhammaan dhallinyarada ay ku saaxiibeen dhanka baraha bulshada
ganaca oo barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacada haddii aad dalsanay magaalada muqdisho qaybtan dhegeysta waa naginta barnaamijkan geesintaa ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo